kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaal oo alaaba aanu ku ogaano xaaladaha guud ee geyiga aan ku noolnahay gaar ahaan galmudug iyo inta warbaahinta raadiyaha xadaado ay gaarto barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaal alaaba waxaanu ku wareysanaa dhegeystayaashayada iyadoo hadba xaaladda deegaanka ay joogaan ay nooga warrabaan dhanka caafimaadka waxbarashada iyo horumarada dhanka ganacsiga haddaba dhegeysta barnaamijka ayaan guda galaynaa mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan gudagelaynaa dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan lamarka furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo adigoo dabcan noo sheegaya dhegeystaya halkaad joogto waxaa dhegeysta barnaamijka aanu fursad kuu siinayna in halkaa nala wadaagto hadda sida xaalada guud ee ka jirta deegaanka aad ku nooshahay dhanka waxbarashada caafimaadka iyo horumarada dhanka ganacsiga iyo socodka dadka iyo gaadiidka haddaba dhegeyste furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lamarkaasoo samteela oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegaystay sidoo kale aad naga soo wici kartaa haddii allah awooda laga helo barnaamijkuna waa subax wanaagsan waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal markaa waxaan fiirinayaa dhegeystaha qadka ku jira mar kale soo dhowow saaxiib halow halow asalaamu calaykum waayahay dhegeystahaasi waa simaqalana dhegeystayaal saaxiibayaal dabcan mar kale barnaamijka dhegeystayaal waa subax wanaagsan raadiyaha cadaada ayaad ka dhegeysanaysaan barnaamijka alaaba dhegeystayaal sidaan idiin sheegna waxaan ku ogaanaa xaaladaha guud ee geygaanu ku nool nahay ee dhanka maaragta waxbarashada caafimaadka iyo horumarka ka jira deegaankaad ku noosha haddaba dhegeyste waad nala wadaagi kartaa wixii saaka looga baryay deegaanka aad joogto waxaadna naga soo wici kartaa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo sidoo kale lamarkaas oo isla somtel oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waayahay saaxiibayaal subax wanaagsan mar kale furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaal nagala qayb qaadan kartaan waxaad nooga hormaysaa dhegeysta xaafadaad ku nooshaa xaaladeeda guud sida ay tahay iyo waxaa looga waabaraysta dhanka waxbarashada caafimaadka iyo horumarada kale ee ka jira halka aad joogto furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegeystayaal naga soo wici kartaan isla lambarkaas ayaad dabcan oo samteelana waa naga soo wici kartaan oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaal raadiyaha cadaado ayaad naga dhegeysanaysaan magaalada cadaado haddii aad joogto iyo deegaano badan mudug iyo galgaduud ka tirsan waxaad naga dhegeysan kartaa siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka dhuusamareebna ad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber magayaartis dhegeystaha khadka ku jira ayaan iminka fiirinaya soo dhowow walaal magacaagii halkaad naga soo wacayso waayahay dhegeystahaasi wuu ka go-ay dhegeystaha kale ku xiga ayaan fiirinayaa waayahay dhegeystahaas kalena uu ka go-ay dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inuu mar kale kusoo noqon doono barnaamijku waa subax wanaagsan dhegeystayaal waayahay dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowow walaal magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso filson oo qasaxley joogto haye filson saaka nooga waran xaalada guud ee deegaanka qasaxley
maasha allah walaa aad iyo aad habeen waxaa aad waxaa magaaladaas way kala socotaa golaha ilaaha noo gargaar dadway haye xaalada guud ee qasaxley saaka waa sidee
si wanaagsan walaa si wanaagsan aad iyo aad maasha allah
waayahay annagana insha allah khayr badan baan idiin rajeynaynaa saaxiibada ama dadka ku nool deegaankaasi qansaxley dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijku waa subax wanaagsan waad nala wadaagi kartaa halka aad ku sugan tahay xaaladeeda guud waxaa looga waabaraystay dhanka caafimaadka waxbarashada iyo horumarka dhanka ganacsiga iyo socodka dadka ee gaadiidka iyo jawiga guuda xaafadda aad ku nooshahay ama deegaanka aad ku nooshahay waan u maccelinaya dhegeystahaasi ee deegaanka qansaxley iyadoo nagala soo xiriirtay furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba dhegeystayaal barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lambarkaasoo samteelana waa naga soo wici kartaan oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo
subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intii saakaas waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeysta ayaa iminka qadka ku jiro dhegeystahaasaan fursad siinayaa soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso walaal walaal axmed nuur oo jooga deegaanka laasureer haye axmed nuur laasur dheeraad joogtaa bal ka waran jawiga guud iyo xaaladda deegaanka laasur dheere
oolow abaar intaan hay waa ka roon haye deegaanka abaar ayaad ka jirta soo ma
Mhm.
haye marka dadka ka warran sida kale ee, dhanka caafimaadka iyo nolosha dadka iyo xaaladda guud ee deegaanka
waa la iska ficiye waa la iska fiican waayahay dhegeystahaasi deegaanka qansax dheere soo ma waayahay dhegeystahaasi aada umaasi sida wanaagsan nagala qayb qaatay ee, barnaamijka dhegeystayaal saaxiibayaal een, raadiyaha cadaado ayaad weli nagala socotaan barnaamijkuna waa subax wanaagsan furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaa dhegeystayaal naga soo wici kartaa waxaad nooga warramaysaa halka aad ku sugan tahay xaafadda ama deegaan ama degmo iyo sida looga waabaraystay dhanka horumarka waxbarashada caafimaadka iyo socodka dadka iyo gaadiidka haddaba dhegeystaha qadka ku jira soo dhowo walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso calaykum salaam walaal soo walaal magacaygu waa yuusuf oo jooga deegaanka belisor galinsoor haye yuusuf soo dhowow saaka bal nooga warran xaaladda guud ee galinsoor
walaal deegaanka belisor waa lagu leedayaa waa la fiicaya walaal waxbarashadii doodii ganacsiga waa socdaan een, ee sare caafimaadka sidoo kale wuu noo shaqeynaya waayahay marka jawiga guud ee galinsoor bal ka warran adigoo soo koobay
walaal waa lagu fiican yahay waa la caafimaad qaba waxaan abaaraha waa laga rabaa adalhaysa waa cadaalka la yidhahdo een, dagaalka ka socda balan balle iyo bini'aadamka waayahay ee, dagaalka balanballe waxaa dagaalka balanballe iyo ka socday iyo halkaasna waxaan alla horjeenaynaa inuu colaadaasi ee, colaadaha uu maaragtay kala qaboojiyo waa masiga dhegeystahaasi saaxiibkaasi naga soo wacay galinsoor oo si guud nooga warramaya xaaladda galinsoor waxa uu sheegay in galinsoor xaaladda guud ay fiican tahay islamarkaana nabad lagu waabaraystay goobaha waxbarashadana loo dareeray sidoo kale caafimaadka iyo jawiga guud ee magaaladana uu aad u fiican yahay haddaba dhegeyste deegaankaaga waad nala wadaagi kartaa sida looga waabaraystay saaka een, dabcan een, dhegeyste kale ayaa qadka ku jira bal dhegeystahaasaan fursad siinayaa soo dhowo walaal magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso
walaalaada dhacdeen joogta erlaad waay ku celi magacaaga
qodana erlaad joogta waay haye hodan xero la-aad joogta hodan soo dhowow eh, subax wanaagsan bal nooga warran xero la-aad iyo sida looga waabaraystay saaka haye ka warran jawiga guud ee deegaanka siduu yahay maasha allah annagana khayr badan aan rajeynayna dadka ku nool deegaankaasi xerolaad ee dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lambarkaas somtelana waa naga soo wici kartaan oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeyste eh, hadba waxaad nooga soo warrabi kartaa halkaad ku nooshahay deegaankaaga degmadaada iyo xaafadda aad ku nooshahay sida guud ee looga waabaraystay xaaladaha dhanka caafimaadka waxbarashada ganacsiga isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo jawiga guud ee deegaanka aad ku nooshahay haddaba dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum
alo salaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso
calas waxaan kaa soo wacayaa deegaanka qofsaar waayahay calas soo dhowow saaxiibka inta badan raadiyaha aada ugu taxan bal ka warran calasow ee, xaaladda guud ee deegaanka ee, qofsaar
wallaahi sharmaanku maasha allah boqolkiiba boqol saaka deegaanka qofsaar aad baa loogu wacanya caafimaadka waxbarashada wadooyinka aad baa saaga nabad baa lagu waajibay waayahay maasha allah annagana midaas mid lamid aan idin rajeynaynaa iyo cafi- caafimaad iyo nabad iyo barwaaqo iyo horumar ee, waxaan alla idinga baryaynaa inuu abaarta idinka saara dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa raadiyaha cadaadana waa naga dhegeysanaysaan dhegeyste kale ayaa iminka isoo wacay bal fursad ayaan siinayaa soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
sharmaarke aniga jabtay walaala magaalada xaafada waa ka horta galgaduud walaala waa lagu fiican yahay magaalada sooyagaad waa dhisan yahay meelaha qaar dagaal waa ka socdaan hadda dhaawac iyo maydmaydaf meelaha la keenay marka alxamdulilah walaal magaala sooyagaa jooga waa u dhigan yahay Een.
taasi warbaahinta xabaabo iyo dhaawac xabaabo waxaad dhaxaada maasha allah waayo allah barakeeyo leeyahay waryaashiina allah u nabadgeliyaan leeyahay waaya waayahay waayahay insha allah waaya aad u maasan tahay ee, waayahay dhanka waxbarashada iyada ka waran iyo maaragta ganacsiga iyo goobaha ganacsiga iyo xaaladda guud ee deegaanka والله والله نينك استوى والله دانت هذا مقالة ريدي هو بانطا وبرشة هذا في عام أي سنة بعد سنة مقام وحد حوار دقاني وحي معنا وحق الكفرين يعني هذا شو اللي مقالة نعم كلا هذا إليا باكر نعم كلا هذا كسر شيء ده غير إليا إيو يعني أنا كلا هذا برشة ده عام ما شو اللي كوا دقيني لكن هذا بابور يحاسب صدق مرة أخرى يعني هذا ما شو اللي كلا أختي وعادي واحد ما تفهم aad bay mahadsan tahay eh, leylo oo nagala soo xiriirtay degmada caabuud waaqi gobolka galgaduud eh, isla markaana barnaamijka la socotay waxaan ilaahay subxana watacaala weydiinaynaa inuu nabad dhex dhigo walaalaha ku dagaalamaya deegaana hoostaga balanbal islamarkaana colaadda iyo dhiigga daadanaya ilaahay u baajiyo oo dabcan caqligana u soo celiyo wadahadalna ay ku dhammaystaan waxaa u dhexeeya waayahay dhegeystayaal colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho Eh, barnaamijka subax wanaagsan ayaa weli ku guda jirnaa dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدعي ونور أحمد نور يرى ولا أسانك نور شواح الكوسة برهوين مجالة حبابي nuur yare haye soo dhowo البيت xaafadda galbeed haye nuur yare ka waran saaka sida looga waabaraysa xaafadda galbeed dhanka caafimaadka waxbarashada horumarka ganacsiga iyo socodka dadka iyo gaadiidka
الحمد لله تعالى وكم الله ساكي شو دقن سنة دون يعني بس هو بليستي واحد يقطع وقال الله سحكم أنا درين وعشقنا يا قوي جناسي شلو بدونا يا قلبي sida goobaha caafimaadka iyo magaranaysa dugsiyadii waxbarashada iskuuladii inta badan ay shaqaynayaan suuqa ugu weynaaye haatan xaafadda tan galbeed ee suuqa ariga uu shaqaynayaa waaya aad inkastoo ay awaara ka jiraan suuquna shaqadiisa iyo xowlayna ahayn Mhm.
dadku mar labana kamayna laga jebin inay howlahooda ay sii Waaya.
wataan
waaya waxaan hadalaynta ugu badanna waxa weeyaan Mm.
dagaalada ka saasboonaday dhanka eh, galbeed ee galmudug sidaasan looga hortagi lahaa si ayna u faafin dadkana nabad looga wada dhalin lahaa ayadoo xilliga la taagan yahay taagi xilli xaalad kale ay jirto Wa- waaya.
dagaalna aan loo baahnay markana waxaan ku baaqayaa ka nuur ahaantiga anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada soomaaliyeed gaar gaasatan dhalinyarada ku sugan galmudug inaan u kacnaa dagaalkani si loo dami lahaa odaaqamaadkana waana istaagan Waay.
ayagoo horbaba istaagay markana Waay.
waxaa ku baaqi lahaa gaar ahaan wal- goboleedka galmudug inay istaagto dadkan iscunaya ayna isku eegan waa dadkii ay haatan xilka u hayeen markana waxaan ku baaqayaa Ah, inaan waay, wada jiifan marka waan soo waaya aad dhawaynaa.
ba mahadsan tahay Eh, nuur yare aad ba mahadsan yahay galbeed naga soo wacaya cadaada dhegeystayaal barnaamijku waa subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan waxaan leenahay subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad nagala socotaan Hey, subax wanaagsan صباح ومساء intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intee sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan waayahay saaxiibayaal subax wanaagsan dhegeysta ayaa iminka qadka ku jira Eh, soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
barmaanka waayan salaam dhammaan idinkoodan waa arrimaha soojaadka lacag Eh, calimaad xalkee joogtaa
lacag
meecaad mi ah
lacag lacag ballacaano waayahay soo dhowow eh, saaxiib bal ka war xaaladda guud ee ballacaano iyo sida saaka looga waabaraystay
kakaaba baxay aad iyo aad lagu waafaqsan yahay waayahay marka jawiga guud maga- eh, deegaankaasi waa nabad baa looga waabaraystay soo ma
haa haye maxaa laga hadalhayaa saaka deegaankaasi
waxaa
waayo aad uma asaga dhegeystaha sida qiimaha badan barnaamijka laga qayb qaata dhegeystayaal barnaamijku waa subax wanaagsan raadiyaha cadaada naga dhegeysanaysaan alaba barnaamijka dhegeystayaal waxaan ku ogaanaa xaaladaha guud ee deegaanka sida loogu waabaraystay dhanka caafimaadka waxbarashada isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo hadalhaynta ugu badan ee xaafadda markaas aad ku nooshahay ama deegaanka ama degmada aad ku nooshahay raadiyaha cadaada ayaad dhegeystayaal naga soo wici kartaan ama si toosa nooga dhegeysanaysaan waxaadna naga soo wici kartaan lambarka furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo isla lambarkaasoo samtelan waa naga soo wici kartaan oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystaha ku jira qadka halo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu hayay soo dhow walaal magacaaga ay halkaan naga soo wacayso
waadhiga walaal gudihiisa ka soo haya gidhays miya aa haye walaal soo dhow magacaaga ee noo raace magacaygu waa madaxweyne yaro weya nuur miya
nuuga cilmi yaro weya nuuga cilmi yarow haye cilmi yarow ka warran balsaaka sida looga waabaraystay gidhays
aad iyo aad noogii barwaaqo iyo dhacdaya looga diristay iskuullada oo noo shaqaynayaan agasiyan sidoo kale wadooyinka sidoo kale waa dhammaan waa aad iyo aan laga nas waayahay bal ka warran saakay hadalhaynta ugu sarraysa ee deegaanka gidhays
wallaahi ni horanta ugu sarreysa saaka deegaanka gidhays waa dagaalada waraa dhankaa ka jira balan balle iyo dhinacaas annaga laakiin xaggeena waa jaalkaas iyo abaabtaan moomiye aad iyo aad uga fiicannahay waa waa sii qaba beriyo waayahay waddadii ah, reer gidhays ay dhisanayeen ka warran iyada
والله يبين تحسن وسعطاء شقيق نواحي ما إن شاء الله تعالى رجلي أول ما حلوك إيه على هذا عبدنا وحوي دياري إن شاء الله تعالى نخيم waxay imaan doontaa cadaadii soo geli doontaa amase waaba dhaafi doontaa baa dooli ah waayahay aad umaadsan insha allah inay idiin hergashaan rajeynayna annagana ka eh, warbaahin ahaan raadiyo cadaado waddadaasi waad ku guulaysataan insha allah Eh, qof kastana loo baahaya inuu ka qayb qaato waddadaas eh, dhismaheeda eh, sadaqa jaariyaan ay u tahay oo u soconaysa waayahay eh, dhegeysto kale ayaa qadka ku jira soo dhowo walaal magacaaga halkan naga soo wacayso
asalaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhowo magacaaga halkan naga soo wacayso
markii waa dhawaay hodan galbeed joogta waay haye hodan ka waran galbeed balsaaka sida looga waabaraystay xaaladaha guud dhanka waxbarashada caafimaadka iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka
maasha allah waa lagu fiican yahay dhammaan waa lagu nabad qabaa caafimaadka waxbarashada dhammaan waa loo dareeray intaan ka warqabno een, dhammaan waa laisku fiican yahay dhammaantiin waayahay hodan eh, xaafadda galbeed saaka hadalhaynta ugu eh, ugu badan maxay taha
okay hodaynta ugu badan waxaa waaye dagaal ka socda oo daalisii loo jeeji lahaa waayahay insha allahan Waxaa ilaahay inuu ka ka dulqaado dagaalka xaqa nafto waayahay wiil aa dagaal ku dhintay een, gabar kuma dhalato marka waxaan leeyahay iyakana ilaahay dagaalka kor qaado waayahay insha allah annagana waan rajeynayna dagaalkaasi inuu dhaqso u istaago haddii ilahaydmo hodan oo galbeedna gala soo xiriirtay ahayd dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa dhegeystayaashu aad bay u fara badan yihiin qadadka teleefanadana aad bay usoo buuxinayaan Eh, bal dhegeystaha kale ku xigaan fiirinaya halo salaamu calaykum
calaykum asalaam waraxma haye soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal magacayo bashaare degan baa la idhaxaa waan isku salaamay raadiyo cadaado dhammaan shaqaalaha Waay.
hilibkaashawa Walaal, waxaan ma- kaasoo hayaa gobolka mudug galmudug soomaaliya maasha allah gobolka mudug waa kusoo dhaweynaynaa walaal Een, hodan degan miya
walaal saakay ee, degmada waxaan kusoo waraya saakay aad baa loogu waabaristay goobaha waxbarashada caafimaadka nabad iyo baranaha lagu saakay lagu waabaristay maasha allah waayahay hadalhaynta deegaanka aad joogto ee mudug ka tirsan waa sidee maxaa laga hadalhayaa
ya arrimo aad bay iyo u fara badan yihiin ee, midda ugu sarreysa saaka waa ee, dagaalada ka socda gobolka mudug ee falamalle iyo buraaad inta udhexaysa waayahay noocan marka ugu horeysa ay dagaalada noocan kale ay dhacaan annaga aad nooga xumaada mar walba saartiin nabada aabbaha lagu jegay dagaal laga sameeyo Wa- damar raqiis kasta ay soo lactaa waayahay eh, aad bay mahadsantaha hodan oo ma- nagala soo xiriireysay mudug dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa raadiyaha cadaadana waad naga dhegeysanaysaa barnaamijku waa subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal subax wanaagsan صباح وركسة inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan صباح وركسة intii saaka samaa ku toosto dantooda soofi allow siyaadsi subax wanaagsan
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa bal dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan fursadda siinaya Eh, soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa nuuryar oo soo laabtay waxaan hogaaminayaa fariin aan u dirayaa odayaal dhaqameedka ku dhaqan galmudug in si ay uka ee lahaayeen dagaaladan qaraar ee ka socda galbeedka galmudug waa waxaan waaya ku baqayaa inay u istaagaan dadkan xaalada adag ku jiro si ay halkan ji u Waa.
geli lahaayeen ay ka shaqeeyaan waayo waa mahadsan tahay walaal ee, baaqaaga oo kaa mahad celinayna mar kale aad soo noqotay ee, barnaamijka dhegeystayaal raadiyo xacadaad ka dhegeysanaysaan dhegeystayaal aad u fara badan ayaa qadadka telefoonada ku jira ee, dhegeystayaal haddaba marka lambarkeed ugu celiya barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fiirinaya soo dhowo walaal magacaaga halkaan naga soo wacayso daahir joog xafada karaaba haye daahir soo dhowo xaafadda karaamo cadaalo sooma ah bal nooga waran xaalada guud ee xaafadda karaamo looga waabaraystay dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka bal jawiga guud ee xaafadaada ka waran
waa nalawa nalawa Waayo.
Saan ii wargeliyey.
marka goobyo waxbarashada waa la aada sooma ah haye hadal haynta ugu sarreysa xaafadiina
dagaalka kiriisa dagaalka miya ah wallaahi waayahay aada umaadsan dhegeystahaasi sidii qiimaha badan lagala qiibaatay dhegeystayaal saaxiibayaal dhanka fariimaha ayaan fiirin doonaa dhegeystayaal badan ayaa dhanka fariimaha inoo soo diray Een, axmed yarag waxa uu leeyahay ee, waa mahadsantihiin bahda raadiyo cadaado barnaamijkan waan idinka mahad celinaya marka xigta xaafadayada ee galbeed si wanaagsan ayaa looga waabaraystay waxbarashada caafimaadka iyo goobihii ee, ganacsiga inta waa furan yihiin ayuu leeyahay waaya dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fiirinaya soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso Ee, waayahay dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa
ismayoy ma nabadba gaydhaaboy ma nabadba sidooda sidoodan galgacal qalbi saafiyo wacan idinku soo salaame kegow ma nabadba marka caday ma nabadba juharey ma waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha iminka qadka ku jira ayaan fiirinayaa soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa maxamuud Wadowa. Big.
maxamuud oo gadheys jooga haye maxamuud ka waran saakay ee, jawiga guud ee gadheys iyo sida looga waabaraystay ee, bal si kooban
walkii waa lagu waafiyay intaan ka warqabo waa lagu waafiyay hadalhayntuna waa dagaala ka socda een, bahashii meesha la yidhaha balambal ah gabalan bal haye marka ah, bal marka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo jawiga guud ee gadheys waa fiican yahay sooma
hadalhayntaan ka warqabo waa lagu fiican yihiin waa Waa.
waqti barwaaqay bas marka dagaalkaas waxaan u baqaya odayaasha dhaqanka dowladda galmudug intii markaa dhex gala meelaha ku daranayo ku daranayo balambal aagaad waayahay aad umaadsan dhegeystahaasi gadheys naga soo wac dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirna raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan oo markaasi waa lambarka hormuudka furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo halka samtel kale aad naga soo wici kartaan eber lix labo shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeyste waxaadna la wadaagi kartaa barnaamijka subax wanaagsan aan ugu talagalnay inaan ku ogaano xaaladaha guud ee deegaanka aan ku nool nahay ee mudug iyo galgaduud haddaba deegaankaad ku nooshahay waxaad nagu soo wareebi kartaa dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka iyo goobaha ganacsiga iyo jawiga guud iyo hadalhaynta ugu sarreysa deegaankaaga haddaba waa yahay dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan
sidooda sidoodan galgacal qalbi saafiyo wacan waa yahay dhegeystayaal saaxiibayaal dhegeysta ayaa iminka qadka ku jira waa ka xumaa dhegeystahaasi qadka ka go-ay Een, waa yahay saaxiibayaal qeybihii dambe barnaamijkan waa kusii shaqeynaa raadiyaha cadaado ayaad naga dhegeysanaysaan Een, dhanka fariimaha ayaan fiirinayaa sahra waxay leedahay waan islaamaya bahda raadiyo cadaado jawiga guud ee xaafadda bakiin aad baa loogu wanaagsan yahay goobaha waxbarashada caafimaadka iyo socodka dadka gaadiidka intaba waa okay Ee, hadalhaynta ugu sarreysana waa abaaraha dalka ka jira waayahay dhegeystaha ku jira een, qadka ayaan fiirinaya waa ka xumay dhegeystahaasi wuu ka go-ay waayahay dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo dhaweynayaa halo salaamu calaykum walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
wacalaykum salaam sharmaako qaaliladan waa boo galbeed cadaadan kaasoo wacaya haye qaaliladan soo dhawow bal jawiga guud ee xaafadda galbeed nooga waran
maasha allah wallaahi aadaa loogu nabad qaba walaal barwaaqaa laga hadalaya haye ka waran dhanka waxbarashada caafimaadka iyo ee, jawiga ee, xaafadda guud
masha allah walaal goobaha shaqada iyo caafimaadka waa loo dareero walaal waayo hadahaynta ugu sarreysa ee xaafadda galbeed ee bal ka waran taag
laa walaanta ugu sareeya walaal een, maamulaha magaalada cibaado iyo sidoo kale dadweynaha ugu baaqaya bilada magaalada inay kor u qaadaan walaal
waayahay waad mahadsantaa gabadhaa sida wanaagsan nagala qayb qaadatay barnaamijka dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jiraa qaybihiisii dambena waa kusii saqaynaa dhegeystayaal raadiyaha cadaado ayaad naga dhegeysanaysaan dhegeyste kale ayaa iminka khadka si toos ugu jira bal isagana fursad aan siiyo hallo asalaamu calaykum
calaykum asalaam haye soo dhowo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal alxamdulilah waanta waa magaalada abwa cawda haye xamdi soo dhowo walaal caabuud waa aqbal nooga horan jawiga guud ee dhanka waxbarashada caafimaadka isu socodka dadka iyo gaadiidka goobaha ganacsiga iyo xaaladda guud ee caabuud waaq
maasha allah walaal si fiican baa lagu waabaysaa laguna waa gaadiidka iyo waxbarashada iyo dhammaantood waa lagu fiican haye caabuud waaq saakay hadalhaynta ugu sarraysa
walaal hawaanta ugu badan waa dagaaladaas waa micnaha waa aadan- waa gurcaal iyo balanbal iyo inta udhaxaysa waayahay ee, allaha kala qaboojiyo dagaaladaasi gabadhaasi aad bay malaasan tahay sida wanaagsan nagala qayb qaadatay dhegeystayaasha runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ee, caabuud waa galinsoor ee, d- een, dabcan iyo sidoo kale gidhays qosaar een, qasax dheere iyo deegaano aad u fara badan cadaado iyo nagala soo xiriiraya oo iyagu sida guuda xaaladda ama jawiga guuda deegaanada ay ku nool yihiin nala wadaagay dhegeystaha qadka ku jira ayaan ee, fursad siin doonaa halo sala calaykum salaam walaal soo dhow magacaaga halkaad naga soo wacayso
cabdulaahi oo jooga dhulsa mareeb madaxtooye ayaa cabdulaahi dhuuso maree madaxtooyada galmudug walaal soo dhowoa cabdulaahi ow ee, bal ka waran xaaladda guud ee dad ka warqabta magaalada dhuuso mareeb waxaa saaka looga waabariistay
xaaladda guud ee dhulsa mareeb walaal waa lagu fiican yahay waxbarashada caafimaadka ee ganacsiga waxa dhan waa loo dareera saaka ilaah baa gurgaaray xaalad waa isugu sugan waayahay maasha allah allah Eh, allah u siyaadiyo maasha bal ka waran ee, Masha Allah.
hadalhaynta ugu sarreysa saaka dhuuso mareeb
madaxweynta ugu sarreysan waxa weeye dagaaladaas ka socda aagaas balambale iyo guraaanta ka dhexaysa oodaala iyo kaxandhaane sida lagu diyaargaroobi lahaa oo loo kala qabooji lahaa oo aan u aadi lahaanay aan ku diyaarinaynaa waayahay waayahay haddana dhacdada ugu horreysa baa dhawaaqay waayahay ilaahay nagu guuleeyay faatixada noo soo maray ilaahay inuu waaya waaya aad u mahadsan yahay ee, walaalkaasi isagu siduu sheegay nooga soo wacay dhuuso mareeb gaar ahaan madaxtooyada ee, sheegeen in dagaalkaasi ay ku baxayaan oo ay usii socdaan allah idiin fududeeya inaad kala dhex gashaan walaalahaasi dhiigooda daadanayo iyagana burcad allah isku marayo dagaalkana allah ka joojiyo ayaan leenahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho ee, dhegeystaha qadka ku jira kale ayaan fiirinayaa halo salaam waayahay dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan weli ku guda jirnaa qaybihiisa dambe كوسدل حريو سملئك ميراي حري سامي يبيلها سامي يبيلها بيسنا سين الروبا ولا مسار صبح دينا ما يدعي ما يدعي صوت شي بعيد isna say marooba duula masaaro subaxdiina mayay dhacay mayay dhacay soo daadshay dhibicdii
waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal bal waxaan fiirin doonaa dhegeystayaasha ugu dambeeya ayaan siin doonaa fursadda mid iyo labo barnaamijkan waa subax wanaagsan dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan waa isla soo gaarnay sidoodan kalgacal qalbi saafiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba
waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal bal dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursadda siin doonaa barnaamijka subax wanaagsan soo dhowow waayo dhegeystahaasi uu ka go-ay dhegeystayaal saaxiibayaal ee, barnaamijka subax wanaagsan waxaan jecelahay intaan aan kusoo afmeero dhegeystayaashaan jecel lahay dhegeysta barnaamijka haddii aad doonaysa inaad ka qayb qaadato subax wanaagsan subax walba waxaad dhegeysan doontaa sideedda iyo barka subaxnimo ilaa iyo sagaalka subaxnimo haddaba dhegeyste barnaamijkaasi waxaad fursad u heli kartaa inaad nooga waranto xaaladda guud ee deegaanka aad ku nooshahay dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka iyo hadalhaynta xaafadda aad ku nooshahay sida guud ee looga waabariistay haddaba dhegeysta barnaamijka anigoo sharmaarkaha ayaa idila socodsiinayay dhanka farsamada waxaa iga saacidayay saaxiibkay xasan axmed maxamed xasan khasaaro ee dabcan inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona berito ee sideedda subaxnimo insha allah waxaan idiga hortegaynaa inta ka horraysa ammaan allah
dishoy ma nabadba kismayoy ma nabadba kaydhaabooy ma nabadba sidooda sidoodan galgacal qalbi saafiyo wacan idinku soo salaame kegow ma nabadba marka caday ma nabadba jawharey ma nabadba helad xawo ma nabadba sidig dhammaanteed saameesha gaawa isna subaga xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la sayrsho saameesha gaawa isna subaga xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la sayrsho soo salaameed soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba dalkacyoy ma nabadba